بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد qisadii reer bani israa'iil ayaan kusoo dhex jirnay iyo aayaadkii ilaahay subxaana wa tacaala uu inoogu sheegayey macangegnimadooda iyo madax adeygooda tii baa marka la sii wadaa oo laga sii warramaya wuxuu rabbi yihi subxaana wa tacaala wadkur waxaad xustaa nebiyow id wakti qulnaa aan nidhi reer bani israa'iil markaan ku nidhi udkhuluu gala haadihi middan alqaryata ee magaalada ah degmadan gala oo fakuluu cuna minhaa qaryada xaggeeda xaysu meel alle meeshii shi'tum aad doontaan ragadan aklan cunitaan ragadan oo waasac wadkhuluu gala albaaba iridana gala sujadan idinkoo sujuudsan waquuluu waxaad la dhahdaan markaad gelaysaan xitatun mas'alatunaa codsiganagu xitatun waa dembi dhaaf ridid wey dembigana laga rido haddaad saa yeeshaan naqdir waanu dhaafi lakum idinka waxaan idiin dhaafaynaa khataayaakum gafafyaalkiina wasanasiidu waanu siyaadhin doonaa almuxsiniina kuwa hagaajiya ee samafalka la yimaadana ajirkiiyo samahaanu siyaadinaynaa wey waxay ahayd degmadii iyada ahayd suuratulmaa-ida inoogu imaan doontaa ee la yidhi intaad gashaan ka qabsada nimankii deganaaya camaaliqada ahaa waa kuwii diiday kadibna gadaal dambe magaaladii way furteen magaaladii markii ay furteen baa shukri iyo mahadcelin ilaahay magaalada gala layidhi markaad magaalada gashaanna magaaladu waa magaalo barwaaqa ah risqigaa magaalada yaalla si waasaca oo aan cidhiidhi ahayn u cuna cunitaan waasaca cuna magaaladaasi marka waa baytulmaqdis baytulmaqdis weeye sida loo badan yahay waxaa la yidhi markaad gelaysaan magaalada sujuud ku gala wadkhulu lbaaba sujadan albaabka gala idinkoo sujuudsan sujuudda hore waxaan usoo sheegnay qur-aanka iyo sunnadu markay isticmaalayaan wejigoo dhulka dhigaal la dhigaal loo yaqaanaa isdilaaxa shaarica laakiin halkan waxay leeyihiin yacni siyaaqaa diidayo gala ruuxu markuu gelayo oo socod unbu ku geli isagoo wejiga dhulka ku haya ma geli karo magaalo sidaas daraaddeed sujadanta idinka oo rukuucsan oo foorara oo ilaahay isu dullaynaya magaalada gala si ay u suurowdo macnaha gelitaankii iyo yani waxa weye sujuudiiba u suurowdo waana loo isticmaalaa waxaadna tidhaahdaan baa layidhi markaad sidaas samaysaan waxaad tidhaahdaan xitatun dhah xidadu waxa weeye waa in dembigana laga hoobiyo oo dunuubtana laga rido saasaanu codsanaynaa oon doonaynaa ilaahu wixii dembigaan galnay noo dhaaf yacni waxa weeye rukuucdaana ku gala saa haddaad yeeshaan gafafyaalkiinni iyo khaladyadiinni waanu dhaafaynaa kuwiina samaha la yimaadee wanaagga la yimaadana muxsiniintaana waanu kordhinaynaa bu rabbi subxana watacala wadkur cusnabiyow id waqti qulnaa aan nidhi udkhuluu gala reer bani israa'iilow haadihi alqaryata degmadan gala waa baytulmaqdis wey oo fakuluu cuna minhaa xaggeeda ka cuna xaysu meel alla meeshii shi'tum aada doontaan meeshaad rabtaan ka cuna raqadan aklan cunitaan raqadan oo waasica aan cidhiidhi ahayn waa barwaaqo wey magaaladu markaa wadkhuluu gala baa layidhi albaaba iridda gala sujadan idinkoo rukuucsanoo foorara idinkoo ilaahay isu dulaynayo baahidiina muujinaya ilaahay aad u baahan tihiin magaalada saa ku gala irideeda waa shukri wey magaalada allihii u furay bay u mahadcelinayaan oo cibaadadan la farayaayo waa mahadcelin waquuluu waxaad tidhaahdaan xitatun mas'alatunaa codsiganagiyo waxaan weydiisanayno waa xitatun waa ridid dembigana laga rido dembigoona loo dhaafaanu rabnaa naqfir waanu dhaafi lakum idinkaanu idin dhaafay haddaad saa yeeshaan khataayaakum gafafyaalkiinaanu idin dhaafayna wasanaziidu waanu siyaadin doonaa yani khayrka iyo hawaabkiiyo abaalgudkaan u siyaadin doonaa almuxsiniina kuwa samaha fala muxsinka waa darajo iimaanka ka sarraysa ixsaanka la yidhaahdaayo yani waxa way an tacbud allaha kaanaka taraahu fain lam takun taraahu fainahu yaraak waa kii xadiiska nebiga sal lla lay slam ilaahay ood u caabudo sidii adigoo arkayoo kale darajadaasaa waxaa la yidhaahdaa yani darajat lixsaan marka kuwaas waan u kordhin doonaa war bile subxana waan u siyaadin doonaa sidaasaa lagu yidhi ayib maxay sameeyeen marka awaamirtaa markii la siiyey fabadela way bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey qawlan hadal bay bedeleen hadalkaasoo yani fabadela way bedeleen de aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey hadalkii lagu yidhi bay bedeleen qawlan hadal bay ku bedeleen qowlkaasoo hayra aladii kii aan ahayn qiila lagu yidhi lahum yaga hadalkii lagu yidhi hadal aan ahayn bay ku bedeleen kii lagu yidhi fa anzalnaa waan soo dejinnay cala aladiina kuwii dushooda waxaan ku soo dejinnay dalamuu dulmiga sameeyey oo khaladkaa ku kacay rijzan cadaab baan ku soo dejinnay min asamaa'i xagga saraan kaga soo dejinnay bimaa kaanuu ahaanshahooda sababkii ay ahaayeen yafsuquuna kuwa faas yani daacada ilahay ka baxa kuwo jidka ka baxa oo xaqa ka baxa ahaanshahay ahaayeen daraaddeed ayaa saa loo yeelay saxiixulbukhaariga waxaa ku soo aroray min xadiidi abi hurayra inuu nebigu yidhi sal lay waslam qiila libanii israa'iila idkhulu lbaaba sujada ree bani israa'iil waxaa lagu yidhi albaabka gala idinka oo sujuudsan waquuluu xitatun dembi dhaaf baan rabnaana dhaha wuxuu nabigu uri sal lla lay wasalam fadakhaluu yazxufuuna calaa astaahihim magaaladiibay galeen ayagoo dabada ku siqaya fabadaluu wa qaaluu xabbatun fii shaciira meeshii la yidhi idinkoo rukuucsan ama sujuudsan magaalada galana intay fadhiisteen bay dabada ku siqeen ayagoo dabada ku siqahaya bay magaaladii galeen meeshii la yidhi dembi dhaaf baan rabnaa dhahana waxay yidhaahdeen xabad qamandi ah oo tin ku dhex jirtaan rabnaa waxaas macaajibnimadooda bal dabadood ku siqdo iyo foorarood ku gasho kee kuu fudud soo foorar kama fududa inay daba ku siqaan maxaa ku kalif waa inay ilaahay dabamarteeyaan wax kale maaha istihzaa iyo jeestees iyo amarkii ilaahay inay daba maraan baa dabada inay ku siqaan u geysi wa ilaa wax maslaxo ku jira male dembi dhaaf baan rabnaa dhahana waxay yidhaahdeen waxaan rabnaa xabad qamandi ah oo tini ku dhex jirto oo iyadana maxay faa'ido leedahay waa hadalaan macno lahayn oo maalaa yacni ah hadalaan macno lahayn oo maalaa yacniya weeye laakiin ujeeddadoodu waxa weeyaan kii ilaahay inay daba maraan wa saas macana marka ummad aad u macangegiin ah oo garmaqaatayaal ah oo meeshii ilaahay u dira mooyaane meesha kale uun aadi dabamartayn uun dhaqankaasay lahaayeen reer bani israa'iil oo alla ku tilmaamaya subxana wa tacala xadiidkaasi marka waa xadiis saxiix marka waxay bedeleen hadalkii lagu yidhi hadalaan ahayn waka hadalkii lagu yidhi muxuu ahaa foorar ku gala dabasiq bay ku bedeleen waxaad tidhaahdaan dembi dhaaf baan rabnaa xabad qamandiyaan rabnaa bay ku bedeleen hadalkii la yidhi hadalaan ahayn bay ku bedeleen saasaa laga wada markay dabamartadaas sameeyeen iyo khaladkaa weyn iyo edabdarradaas ayaa alla subxaana wa tacaala samada cadaab kaga soo dejiyey rijsigu waa cadaab madaacuun buu ahaa axaadiista nebiga waxaa ku sugan sal lay wasalam in daacuunku uu ahaa cadaab ilaahay ummadihii inaga horreeye kusoo dejiyey marka inuu daacuunka ahaa waa suurtagal inuu ahaa cadaab nooc kale ana waa suurtagal cadaab baa ilahay kusoo dejiyey subxaana wa tacaala cadaabka la cadaabayna lagama gardarnayne fisqigay ku kaceen iyo amarkii ilaahayay ka baxeen sababtiisa ayuu ku yimid wey fabadela way bedeleen aladiina kuwii dalamuu dulmiga sameeyey way bedeleen ay bilqawli aladii qiila lahum wey hadalkii lagu yidhi bay bedeleen kay ku bedeleen unbaa laga sheegay laakiin kay bedeleen waa kaan hore usoo sheegay sooma fabadela way bedeleen aladiina kuwa dalamuu dulmiga sameeyey hadalkii lagu yidhi way bedeleen qawlan hadal bay ku bedeleen oo hayra aladii kii aan ahayn qiila lahum lagu yidhi hadalkii lagu yidhi hadalaan ahayn bay ku bedeleen faanzalnaa waan soo dejinay cala aladiina kuwii dushooda dalamuu dulmiga sameeyey oo khaladkaa ku kacay ilan dulmigu waa khaladkay sameeyeene rijzan baanu ku soo dejinay cadaab min asamaai xagga saraan kaga soo dejinay bimaa kaanuu waxay ahaayeen daraaddii yafsuquuna kuwo ilaahay daacadiisa iyo yacni xaqa ka baxa jidka saxda ah bixitaankay ka baxeenay ka leexdeen sababteedaas loogu soo dejiyey wey macnaha reer bani israa'iil marka nimo noocaasa ahay in laynooga warramo reer bani israa'iil waxaa ku jirta innaga haddaynu nahay ummaddii nebi moxamed sal ly wasalam yacni waxoogaa darsi waala'a baa inoogu jirta war nimankaasi waxay ku kaceen ha ku kicina haddaad ku kacdaanna tii la mariyey unbaa idinkana laydin marin darsiga labaadee ku jira waxa weeyaan nebi maxamed buu ugu jiraa salawatu rabbi wasalaamu caleyh oo rasuulka waa la dhibayey xaalad wuxuu ku jiray aad loo dhibayo waxaa marka la leeyahay haddii nebiyow lagu dhibay oo ummadaada qaar ka mida ay ku dhibeen waa lagaaga horreeyey oo rasuul baa kaaga horrayso muuse kow ka yahy marka dee haddii lagaaga horreeyo waa inaad iska sabirto wey iska dulqaado rasuulku sal lay slam waa kii dhihi jiray maalin maalmaha ka mida oo la dhibay raxima allahu muusa faqad uudiya akara min hada buu nabi sal lay slm ilaahay muuse ha u naxariista buui waxaa la dhibay intan aniga la dhibay in ka badan baa la dhibay buu nabigu sal lay slm marka waa dayashu sabirsiin wey macnaa iyo tacsiye nabiga loo tacsiyeynayo salawatu rabbi wasalamu caleyh qisaskan marka yani duruustaasaa ku jirta inagana darsi baa inoogu jira nabigana tacsiya u tahay salawatu rabbi wasalaamu caleyh waid istasqaa muusa liqawmihi waxaa la sii wadaa yani aayadihii kutusayay macangegnimadooda iyo dhaqan xumadooda wadkur waxaad xustaa nebigu id wakti istasqaa uu warow dalbay muusa muuse markuu warow dalbay liqawmihi tolkii markuu u warow dalbay yani markuu u codsaday biyo ay cabbaan faqulnaa markaa waxaanu nidhi idrib dhufo bicasaaka ushaada waxaad ku dhufataa muusaw alxajara dhagaxa ku dhufo dhagax buun dhagaxyaanta ka mid fanfajarat wuu ku dhuftay fanfajarat waxaa burqatay minhu xaggiisa waxaa ka soo burqatay dhagaxa xaggiisa itnata casharata labi-iyo toban caynan min caynin oo ila labi-iyo toban ilood baa ka burqaday qad calima way ogaadeen kullu unaasin dad walba dad dad kulligood reer walba wuu ogaaday mashrabahum makaano cabitaankoodii meeshay ka geli lahaayeen oo ka cabbi lahayen iyo kaalintoodii way ogaadeen oo way barteen kuluu cuna baan ku nimi rabbi subxana wa tacala kuluu cunaan ku nidhi oo washrabuu cabba min risqi illahi ilahay risqigiisa cuna oo ka cabba walaa tacsaw hana fasaadinina fil ardi dhulka dhexdiisa ha fasaadinina mufsidiina xaalatin kuwa fasaadinaya dhulkana ha qasina oo ha labina qaska iyo labka ka daaya idinkoo fasaadinaya baa layidhi yani markii afartankii sane ee tiiha ahaa ee wareerka ahaa reer bani israa'iil lagu ciqaabay ayay oomeen biyay u baahdeen nebi muuse ayaa marka ilaahay u weydiiyey inuu waraabiyo ilaahayu qowmkayga waraabi buu yidhi nebi muuse markuu qowmkiisa u warow dalbay oo ilaahay u weydiiyey inuu waraabiyo baltaana xus baa layidhi nebiga sal lay slm markaasaa waxaan ku nidhi ushaada aada wadato waa ushii cajiibka ahayd wey ee mucjisada ahayd ee marna halaqa iyo cabeesada noqonaysay marna usha caadiga noqonaysay ushaada aada wadato waxaad ku dhufataa dhagax un alxajarada dhagax khaasa maaha sida raajixa dhagax alla dhagaxaad soo martaba ku dhufo mid alla midkaad rabto kuu dooni ha noqdo dhagaxa markaad ku dhufto ilaa ka soo burqanay nebi muuse calayhi salaam dhagaxii buu ku dhuftay laba-iyo toban ilood baa ka soo booday laba-iyo tobanka ilood waxaa looga dhigay iyagaa waxay ka koobnaayeen laba-iyo toban lafood laf walba iyo qoys walba marka waxaa loogu talagalay inay kaalin gooniya ka cabto saas daraaddeed baa waxaa la yidhi qolo walba iyo dadka dad walba iyo reer walba wuu ogaaday kaalintuu ka cabbi lahaa ee biyaha ka geli lahaa wax lagu murmay iyo wax laysku qabsan midna ma aha war idinkuna wataa kaalintiinniyo halkaasaad ka cabbaysaan idinkuna halkaasaad ka cabbaysaan ishiinni wataa qolo walba ishoodii baa gooni loogu maray macnaha saasuu rabbilahi subxana wa tacala markii biyahaas loo soo burqiyey ayaa marka waxaa lagu yidhi cuna oo cabba risqiga ilahi risqiga ay cunayaani waxa weeyaan waa manigii iyo salwa salwadaa soo marna wey maana shimbirihii dubnaa iyo manigii galladii usoo da-aysay taa weeyaan waxaa cuna la leeyahay cabbana waxay ku dhacaysaa ishan biyahan kasoo burqadayna ka cabbaaleeli kulli waa risqi ilahay idin siiyey macna maydaan ku dhibaatoonin ceel aad qodeen ma aha il aad idinku soo burqiseen ma aha rafaad maydaan u marin waa risq ilahay idin siiyey subxana wa tacala laakiin fasaadka dhulka ka daayay qaska iyo labka dhulka ka daaya oo macaasida iyo dunuubta aad dhulka ku qasaysaan ood ku fasaadinaysaan ka daaya yani yani dhibaatada aad wadaan iyo khaladka aad wadaan iyo macsiyada aad gelaysaan daayo oo ilaaha intaa idiin galay u mahad celiya ma inta ilaahay intaasoo dhan idiin galoo idin xanaaneeyo oo sidaa rabbi subxaana wa tacaala idiin koolkooliyo baad haddana dhulkiisii iyo risqigiisii ku caasinaysa ha yeelina baa laleeyahy ha yeelina saas way macnaha wadkur xusnabiow id waqti istasqa uu warow dalbay muusa muuse markuu warow dalbay nebi muuse calayhi salaam liqowmi qowmkiisii markuu u warow dalbay oo uu biyo ilaahay u weydiiyey biyo ay cabbaan liqowmihi tolkii faqulnaa markaa waxaanu nidhi idrib dhufo muusow bicasaaka ushaada waxaad ku dhufataa alxajara dhagaxun asha ku jirta jinsiyo un iska dhig caadiya maaha fanfajarat markaa waxaa burqatay wuu ku dhuftay bay halkaa ku jira ileen burqashada iyo dilaaciddu wax imaanu dhufashada ka wuu ku dhuftay fanfajarat waxaa burqatay oo dilaacday minhu dhagaxa xaggiisa itnata casharata labi-iyo toban caynan oo ilood il durdurayso biya qad calima way ogaadeen kullu unaasin dad kulligood yani reer walba wey qoys walba iyo laf walba way ogaatay mashrabahum makaana cabitaankoodii meeshay ka cabbi lahayn kaalintoodii way ogaadeen kuluu cunabaa marka lii oo washrabuu cabba min risqi illahi ilahay risqigiisa wax ka cuna oo wax ka cabba walaa tactaw ha fasaadininoo ha qasina fil ardi dhulka ha qasina mufsidiina xaalaatin kuwa fasaadinaya mufsidiinada waxaa loogu adkeeyey waa mastar muakide waxaa loogu adkeeyey ruuxu markuu khalad samaynayo khaladkiisa uusan u haysanin inuu khalad yahay iyo waxaa kala gedisan markuu khaladkii samaynayo inuu samaynayo la sogiyo marka mufsidiinadu khaladkii way samaynayaan haddana waa ogyihin inay samaynayan waa u qasten wey maanaha saas weyaan idinkoo fasaadinayo aan yani waxa weeyaan jahli idiin geynina og ha fasaadinina macnaha saasa laga wado oo mastar ku faa'iidinaya wadkur xusba linabi sal lla lay wasalam id waqti wadkuruu xusbadhe bal waxaad xusuusataan reer banu israa'iilow id waqti qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nasbira dul qaadan mayno calaa acaamin cunto dusheed iyo quud dushii waaxidin oo mid ah hal cuntaa uma dul qaadan karno maxaabtaan marka ee fadcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari oo noo tuug yukhrij saaree lanaa annaga ha noo soo saaro mimaa tunbitu alardu waxay dhulku soo saarto qaarkii ama ma'kuulan wax la cuno ha noo soo saaro oo mimaa shay ka mida tunbitul ardu dhulku ay soo saarto min baqlihaa min baqlihaa yani waxa weeyaan nabaadkeeda wa qisaa'ihaa iyo qisaheeda dhulka qisihiisa wa fuumihaa iyo toonteeda wa cadasihaa iyo cadaskeeda iyo wa basalihaa basasheeda qaala markaasaa wuxuu yidhi nebi muuse atastabdiluuna miyaad beddel qaadanaysaan alladii midka huwa isaguba adnaa hoosaynta badan biladii kii miyaad ka bedel qaadanaysaan huwa isaguba khayrun khayr ka badan ma mid hoosayn badan baad qaadanaysaan ood ku doorsanaysaan midkii khayr ka badnaa ihbituu hoofta baa layidhi oo dega misran magaalo uun dega deg yacni waxaad degtaan beled uun dega fa ina lakum waxaa idiin sugnaaday maa sa'altum waxaad weydiisateen waxaad codsateen waad leedihiin waduribat waa la yeelay waduribat waa la laazimiyey oo waa la shabadey waa la dhajiyey calayhim dushooda adillatu dullinimo ayaa lagu dhajiyey darxumo iyo dulli waalmaskanatu miskiinnimo iyo cayrnimo misfaqri wadaa-uu way laabteen biqadabin cadho ayay la laabteen oo minallahi xagga alle ka ahaatay daalika kaasina cadhada ay la laabteen sababkeedu waxa weeye biannahum iyagu kaanuu inay ahaayeen yakfuruuna kuwa gaalooba biaayati illahi ilahi aayadkiisa kuwa ku gaalooba oo wayaqtuluuna laaya annabiyiina nebiyadana laaya bikayri lxaqi gardarro ku laaya biayri lxaqi xaq darro ku laaya daalika kaasi sababtiisu waxa weeye haddana bimaa casow caasiyidooda daraaddeed waxay caasiyeen daraaddeed rabbi amarkiisuy caasiyeen oo wa kaanuu ay ahaayeen yactaduuna kuwa xadgud sawdimihii ilaahay uu jeexayna ay tilaabi jireen way macnaha tanna waa mid kale waxaan soo sheegnay soo marnay alla subxaana wa tacaala inuu u diyaariyey cunto diyaara iyo cabitaan diyaara tii bay u adkaysan waayeen way ka sheeganayaan waxay yidhahdeen muusow hal cuntaa uma dulqaadan karna nagu manigan iyo salwahan soo degahaya ee halka cuntaa anagu uma sabri karno umana dulqaadan karno waa cuntadaa iska diyaarsan uma dulqaadan karna oo hal cunto ma ahayna laba cuntaybaa hayda maxay hal cunto u leeyahay cuntadu noocay dooniba ha ahaadee haddii iyadii iyadoo xataa fara badan oo isku jirta maalin walba uun iyadii lagu keeno hal cunto wey marka cuntooyin nooc noocaan rabnaa ee waxaad samaysaa rabbigaa noo bari annagu waxaan rabnaa dhul beerataanu nahay oo dhulkaanu beerana wax kala soo baxnaaye in dhulka wixii ka soo baxayana loo soo saaro waxyaabaha dhulka ka soo baxa ee bini aadamku dheebsado kuwaasaan rabnaa inuu ilaahay noo soo saaro risqigan samada ka imaanayo wax naloo soo dejinahaya naga da midaan dhulka kala soo baxnaan rabnaa oon ku rafaadno ayib tiibay sii caddeeyona waxay yidhahdeen min baqliha wa qitaa'iha wa fuumiha wa cajasiha wa basaliha waxyaalahay dhulku soo saaray ay doonayaan bay qaar ka mida magacaabeen waxaa ka mida baqliga baqliga waxaa la yidhahdaa waa nabaad kasta oo dhulka ka soo baxa bini aadamkuna cuno albaqlu waxaa loo isticmaalaa geedaha dhulka ka baxa wax kastoo dhulka ka soo baxa waa laba mid ama waa baqli ama waa shajar shajarka waxaa la yidhahdaa markuu gun uu isku taaga leeyahay oo uu dhulka ka kacsan yahay ayaa waxaa la yidhahdaa shajar mar hadduusan gun uu isku taaga uusan lahaynoo dhulka ku dhagan yahayna baqli baa la yidhahdaa saas maana baqliga marka waxay ka wadaan inta bini aadamku dheefsado waxaa soo gelaya khudaarihii waxaa soo gelaya begelkii waxyaalahaasoo dhan baa soo gelaya macnaha baqliha waa nabaataadka dhulka aan ka kicin bini aadamkuna uu cuno oo dhan baa soo gelaysa min baqliha saas qifaa'iha qifaaga isagana waxa weeyaan waa bahar la yidhaahdo yani wuxuu u eg yahay qara wadaadadu qaray dhihi jireen qaarkood laakiin qara maaha nooca qarahoo kale wey laakiin qaraha wuu ka dhuuban yahay wuu ka dhuuban yahay markuu soo baxo salka waa u dhuuban yahay markuu salka meeshuu geedka ku hayo kasii tagabana wuu sii buuranaya marka qaraha waa u egyahay salar ahaan baa loo isticmaalaa marka suuqyadu yaalla khiyaarkana wuu ka yara gaaban yahay khiyaarka iyo yani waxa weeyaan yani qifaha iyo baalka la yidhahda qaraha iyo waa isku noociyaad isku noociyaad isku fasiilo wey laakiin wuu ka yara kan yani waxay farfawaarij yaryar baa udhaxaysa macnaha marka qifaa'iha waa kaa wey qaar bocor bay dhahaan bocor cad bay dhahaan bocor cagti waxsaasay qaarkood dhahaan yani waxa weeye qaarna khiyaar bay kuyay macnaha ku fasiraan qaar waxay ku fasiraan macnaha waxa qarahay ku fasiraan laakiin waa nooc gooni oo iskii umadax bannaa wey suuqyada waad ka waad ka helaysaan macnaha ayib wa fuumiha fuumka yani laba macnaba waa la yidhahda toonta waa la dhahaa waxaa kaloo la yidhaahdaa qamandida labadaba way ku fasirantay salafku marka toon iyo qamandi baan rabnaa cadaskana isagana waa mid kale caanko la yaqaano yani waxa weeyaan yani baashan sarreynka la yidhahda buu wax yar leegleegi ama digirta digirta yareetaa buu leegleegi wuuna midab ahaan uu ka gedisan yahayo wuxuu u eg yahay burtuqaalka liinta yani waa weyn uu midab ahaan u egyahay marka sidiisana waa loo karsadaa inta la shiidana yani waxa weeye rootigiiya waa lagu cunaa marka cadaska suuqyadu isaguna yaalla maanaa suuqyada taa waa ka helaysaan cadaska macna wa cadasiha basasha basalihana waa basashi wey basashaa taqaanin marka cuntooyinka noocaasaan doonaynaa in dhulka nalooga soo saaro taasaanu kaa rabnaa muuse inaad ilaahay noo weydiiso nebi muuse calayhi salaam wuxuu ku yidhi war ma tan xun waxan xunxunka ah ee hoosaynta badan ee rafaadka iyo dhibka aad u maraysaan tan laydiin soo dejiyana aan xagga tayada iyo wanaagga ku gaadhaynin ma tanaad ka bedel qaadanaysaan tii fiicnaydna ma iskaga tegaysaan khayrka badnay see caqligiinu xaggee jiraa labadaas laba la isku doorsado meehe haddaad taa dayseen dayn weydeen war waxaan ilaahay idiin soo dejinayo daystaan idin leenahay aydan ku rafaadaynina iska diyaarka dhulkan kadaata iyo waxa ka soo baxayana iska daaye laakiin haddaad dayin weydaan soo maha ihbituu misran magaalo un degaalay meel un meel un degaalay mana misranta waxaa fiican laga dhigo misran min alamsaar yani beledun beledyada ka mida dega ee masartan ma aha inkastoo cilmada qaar ka mid kufasireen waa laga fiicay magaalo uun magaalooyinka ka mida ama yani beledun beledyada ka mida dega waxa aad weydiisateen waad leedihiin haddaad laydinka kari la'yahay dhul inaad wax ka soo saarataan waa laydinku sii dayni ayb rabbi wuxuu ihi subxaana wa tacaala macaasidaa faraha badan iyo dunuubta markay ku kaceen kadib dushooda waxaa la yeelay dullinimo inay liidnaadaan oo dullaysnaadaan oo ay darxumo ku noolaadaan maskanana waa la yeelay dushooda waa miskiinnimada iyo faqriga wey caydhow inay xoolo la'aan ahaadaan ayaa dushooda la yeelay ama in dilada iyo maskanadu way isku macno dhow yihin ama kala macno guud intaa marka waxa weeyaan ay adduunka ku nool yihiin buu ilahay dusha kaa saaray subxana wa tacala macnaheedu waxa weeye maalinkii ay mamlakadoodii iyo dowladoodii ay zuushay ilaa wakti dhow ummada hoostoodun bay ku noolaayeen waa ka ayad kale noo imaan doonto yani bixablin min allah min allah yani maay wabaau ila bixablin min allahi wa xablin min annaas xadhig ilaahay inay ku noolaadaan haysigiisa iyo xadhig dad inay ku noolaadaan labada mid wey xadhigga ilaahay hadday gooyeen ku dad unbay ku noolyihin ummad kale unbay hoos fadhiyaan intay muslimiinta dowladahoodu jireen oo hal dowlada ay ahaayeen jizya laga qaadi jiro muslimiintay ku hoos noolaayeen iyagoo dullaysan oo ihaanaysan intii ka horraysay islaamkana bulshooyin kale unbay ku hoos noolaayeen oo marna carab bay la noolaayeen marna ciraaq bay ku noolaayeen oo lagu dullaysan jiray qaarkoodna shaam bay ku noolayeen oo lagu dullaysan jiray markii dambena adduunkaybay u qaybsameen oo bariguna reer bariguna qaar bay haysteen oo gumaysanayeen reer galbeedkuna qaar bay gumaysan jireen hadda konton sano ka hor unbay waxoogaa madaxa la soo kaceeno dawlad yar meeshan ka samaysteen ha samaysteene dulligii miyay ka baxeen may weli qabeena baxeen reer galbeed unbay weli daba fadhiyaan soo ma reer galbeed unbay weli daba haba ku adeegsan laakiin weli ummad uun inay ku gabadaan mooye iskoodu ma madax banaana ti gaaban oo dulligiibay mar labaad ku noqon doonaa madaxa laga garaaci doona marka dulli baa ilaahay saaray oo laazimiyey sidii wax ku dhagan oo lagu shaabadayoo kale laga dhigay saasaa rabbi subxana wa tacala uli waduribat calayhim adillatu walmaskana waa lagu dhajiyey oo dushaa laga saaray oo waa lagu shaafadeeyey weligood ma faaruqaysu rabbi ilahi subxana wa tacala ayib waxay la laabteen caro xagga ilaahay ka timid cadho ilaahayna way la noqdeenoo waa ummad loo carooday maxaa loogu cadhado intaasoo dhan loogu sameeyey waxaa loogu sameeyey aayaadkii ilaahay ay ku kufrin jireen iyo nebiyadii ilaahay ay gardarrada ku laayeen oo ma nebi baa dilkiisu marna uu gar noqdaa maxaa loo yidhi bikayrilxaqi ma mar baa nebi dilkii gar noqon kara maya ee waxaa laga wadaa marka ay dilayeen way og yihiin dilkay nebiyada dilayeen inay gardarrata ayagoo og inay gardarrata bay haddana nebiyadii ilaahay laayeen nebiyo fara badan bay gacantooda ku dileen saas way macana waxaa kaleeto oo arrinkaa loogu geystay ilaahay amarkiisii ay jebiyeenay khilaafeen cisyaankay ku kaceen iyo xadgudubkii ay sameeyeenoo soohdimihii ilaahay uu dhigay ee uu yidhi ha gudbina ayay tilaabeenoo gudbeen way macana saas weeyaan wadkur waxaad xusta wadkuru xusta reer bani israa'iilow id wakti qultum aad tidhaahdeen yaa muusaa muusow lan nasbira sabri mayno dul qaadan mayno calaa dacaamin cunto dusheed waaxidin oo mid ah mannigan iyo salwigan halka cunto ah uma dul qaadan karno ee fadcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yukhrij ha bixiye lanaa annaga ha noo soo saaro mimaa tunbitu alardu waxyaabaha dhulku uu soo bixiyo waxyaabaha uu dhulku soo bixiyo qaarkii ha noo soo saare ama ma'kuulan mid la cunaha noo soo bixiyo oo mima tunbitu alardu waxay dhulku soo saarta min baqlihaa ah ka bedel min baqlihaa ah baqasha yani yani begelka nabaataadka dhulka ka soo baxa wa qifaa'ihaa khiyaarka ah ama bocorka ah wa fuumihaa digirta waxaan dhihi laha wa fuumihaa toonta ah ama qamandida ah wa cadasihaa iyo cadaskeeda ah wa basalihaa iyo basasheeda ah dhulka intaasoo ka soo baxda ilahay ha noo soo saare noo weydi qaala wuxuu ihi atastabdiluuna miyaad bedel qaadanaysaan alladii midka huwa isaguba adnaa hoosaynta badan warma midka hoosaynta badan cuntada hoosaynta badan miyaad bedel qaadanaysaan biladii can iladii kii xaggii miyaad ka bedel qaadanaysaan huwa isaguba khayrun khayrka badan kii khayrka badnaa intaad isnacdaan miyaad kan hoosaynta badan ku bedelanaysaan ihbituu hoobta baa laidhi oo dega misran beled uun dega fa ina lakum waxaa idin sugnaaday maa sa'altum waxaad weydiisateen oo codsateen oo dhulka inaad ka shaqaysataan awaa laydinku sii dayn waduribat waxaa la yeelay waduribat waxaa la laasimiyey oo la dhejiyey calayhim dushooda adillatu dulnimo iyo darxumo iyo inay liidnaadaan walmaskanatu iyo miskiinnimo iyo inay mar walba cayr iyo yacni gacan kale ku noolaadaan maskanada waxaa laga wadaa xataa hadday wax haystaan waa fuqaro xataa hadday wax haystaan oo dherigsan yihiin oo kambaniyada adduunka ugu waaweyn ay gacantooda ku jirto baahidu weligood ka bixi mayso waa baahan yihin inay baahan yihiina waxaad tusi yahuudi inay wax fasaadisa mooyaane oo ay adduunka fasaadisa mooye hay-ado iyo hay-ado samafal ah oo yahuudi leedahay oo gurmanaysa oo bini aadamka dhibaatooyinku meeshay wax ka dhaceen wax ka qabanaysa weligin meed arkeen sharikaadka adduunka ugu waaweyn ugu xoolo badan la yahuud baa iskale sababtu maxay tahay walmaskanatu wey xoolaha gacantaada ku jira ilaan haninimo ma ah haninimada maxaa la yidhahdaa inama alghina hina nafsi in qalbigaaga hodantinimo iyo qaraaco ilaahay geliyo wey marka walmaskanatu waa faqri iyo baahi bay mar walba ku jiraan wey macana taasaa dusha laga saaray wabaa-uu way laabteen biqadabin cadha ayay la laabteen oo min allahi xagga alle ka ahaatay dalika sababkuna waxa weeye biannahum iyagu kaanuu inay ahaayeen yakfuruuna kuwa gaalooba biaayaati illah ilahay aayaadkiisa kuwa ku gaalooba oo wayaqtuluuna dilo oo laaya annabiyiina nebiyada laaya yaxye iyo nebiye uu ku jira ayay laayeen bikayri lxaqi xaq la-aan bay ku laayeen iyo gardarro nebiga dilkiisu marna gar ma noqdee laakiin way ogaayeen markay laynayeen inay gardarrata dalika kaas sabab labaad baa la sheegi dalika kaas sababkiisu waxa weeye bimaa casaw caasinimadii ay ku kaceen daraaddeed ee ilaahay amarkiisa ay caasiyeen bimaa kii daraaddii weeye casaw ay caasiyeen oo wakaanuu ay ahaayeen yactaduuna kuwa xadgudba oo ilaahay sahdimaduhu jeexay bay tillaabayeen cisyaanka marka waxaad ku fasirtaa amarkii ilaahay bay jebiyeen ictidaagana waxaad ku fasirtaa wixii ilaahay ka reebay bay jiidheen oy macnaha xaddii tillaabeenoo dembiyey galeen xaaraamtii bay u dhaadhaceen intay xalaashii ka gudbeen sidaas way macna ina aladiina aamanuu waladiina haaduu walnasaara walsaabi'iina man aamana billahi walyawmi alaakhiri wacamila saalixa falahum ajrun cinda rabbihim walaa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo walnasaara nasaarada iyo walsaabi'iina kuwa aan diini gaadhin ilahay yaqaana laakiin diini gaadhin man aamana ciddii rumaysa billahi ilahay rumaysa walyawmi alaakhiri iyo maalinka dambe oo wa camila samaysa saalixan camal wanaagsan falahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkooday leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiis walaa khawfun wax cabsiyana calayhim dushooda ma ahaanin walaa hum mana aynan ahaanin yaxzanuuna kuwa murga halkan aayaddu waxay yani ay xididada u siibaysa ruuxu inuu madhab ku faano madhab oo yidhaahdo anigu yahuudi baan ahay ama uu yidhaahdo anigu nasraani baan ahay ama uu ku faano yidhahdo anigu saabi'i baan ahay ama majuusi baan ahay ama anigu mu'min baan ahay faan aan camal la soconin iyo caqiide baa la diidaya yuhuud baanu nahay oo shacabkii ilaahay doortay baanu nahay nasaaraanu nahay oo annagaa ummadaha ugu fiican yacni waxa weeye saabi'iin baanu nahay oo annagaa ugu toosan warkaas oo dhan baa xididada loo siibiye arrintu nasab sheegasho maaha madhabna wax ku tari maayo yacni waxa way abtirna wax ku tari maayo sheegashana waxba kuu qaban mayso dhaqan iyo caqiida unba wax kuu qaban haddaad yahuud yihiin iyo hadday nasaaro yihiin iyo hadday saabi'in yihiin iyo hadday dadka maalin alle iyo maalinta aakhara rumeeyey yihiin ha intoodaas ha iyo mu'miniinta ruuxii alle iyo maalinta aakhara rumeeya camal saalixana la yimaada ruuxaasi ajirkiisa ilaha agtii waa ku leeyahy ruuxii alle iyo maalinta aakhara rumeeya camal saalixana la yimaada camalka saalixa wuxuu noqon karaa waagii nebi muuse uu joogay calayhi salaam saalix camalku wuxuu ahaa markii sharcigii nebi muuse la waafaji tawreed nebi ciise markii la soo dirayna camalku wuxuu saalix ahaa markuu waafaqsan yahay sharcigii nebi ciise la yimid calayhi salaatu wasalaam laakiin markuu nebi maxamed yimi sal alay wasalam camalku wuxuu saalix noqon karaa markuu waafaqsan yahay sharcigii nebi maxamed la yimid salawatu rabbi waslamu caleyh saas daraaddeed yacni waxay la mid tahay allah subxaana wa tacaala diin aan islaamnimada ahayn ma aqbalay saas way macanaa waman yabtaqi hayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wey camalan saalixantaasi saalix wuxuu noqon karaa markuu sharcigii nebi maxamed la yimid uu raaca wey macnaha marka intaad ka timaadaan yahuud baan nahay nasaaraan nahay saabi'iin baan nahay sharcigan ugu dambeeyey sharci ilaahay soo dejiyo kii nebi maxamed la yimid aan raaca wey saa unbaad macnaha ilahay agtiisa abaalgud kaga helaysaan ajirna ku helaysaan cabsina kaga baxaysaan walbahaar iyo murugna aad ku seegaysaan wey macnaha marka garanay inta kale aamanuu garanay haaduuna garanay nasaaraana garanay saabiiintu yayi nasaaradu waa kiristanka wey kuwan sheegta wey inay nebi ciise raacsan yihiin caleyhi wacalaa nabiyina salaatu wasalaam saabiiinta ayaa la yidhahda aan isku khilaafsan yahay oo mufasiriintu aad bay ugu muransan yihiin laakiin hal tafsiir baynu ka qaadanayna tafsiirka waxaa iskale mujaahid iyo cataa ibn abi rabax saciid ibnu jubayr ibnu kaiirna wuu rajaxaya waxay leeyihiin waxaa la yidhaahdaa waa dad aan yahuudna ahayn nasaarana ahayn ilaahay way yaqaanaan laakiin wax diinoo kale oy haystaan oy ku dhaqmaan ma jirto ilaahay keliya inuu jiray rumaysnaaya laakiin sharci ay raacsan yihiin ma leh ummado noocaasoo kale a marka jiray oo fidradii ilaahay ku abuuray iskaga sugan diinna fidradu waxa weeyaan ilaahay jiritaankiisa inuu keligii jiray rumaysan yahay sana ma caabudaan dhagax ma aadaan yahuud ma raacsana nasaaro ma raacsana alla keligii inuu jiray rumaysan yihiin haddana maca daalika wax diinoo soo gaadhay oo diimaha samaawiga oy raacsan yihiin ma jirto qoladaasaa saabi'iinta la yidhaahdaa marka waa koox ka mida kooxihii markaa jiray saas way macnaha ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey iyo waladiina kuwa haaduu yahuudoobay iyo wnasaara nasaarada kiristanka wsaabi'iina iyo kuwa yani alla yaqaana wax diinoy raacsan yihiinna aysan jirin nebigu sal lay slam markuu diimihii iyo dhaqankii awowyadii khilaafay isagiiyo saxaabadiisa soo saabi'iin laguma dhih saabi'iin maxaa yeeley ilaahay keligii halla caabuday la yimaadeen nin alla ninkii marka sidaa rumaysan saabi bay dhihi jireen ummaddaa hore ee ilaahay keligii taqaana bay ku shabahaya wsaabi'iina saas wsaabi'iina iyo kuwo ilaahay keligii jir yani rumaysnaa sharcigana aan sharci ay raacsan yihiinna ayna jirin intoodaasi man aamana ruuxii rumeeye billaahi ilahi walyawmi alaakhiri iyo maalinta aakhara rumeeye oo wa camila sameeye saalixan camal wanaagsan falahum waxaa u sugnaaday ajruhum ajirkeeda ajirkooda u sugnaaday yani camalkay sameeye abaalgudkiisa cinda rabbihim rabbigooda agtiisa walaa khawfun wax cabsiyana calayhim dushooda ma ahaanin mustaqbalka aakharo cabsi ma geliso walaa hum mar aynaan yaxzanuuna kuwa murgo oo walbahaara adduunyadii waxay kaga yimaadeen way macna waid akhadnaa miihaaqakum warafacnaa fawqakum utuura khuduu maa aataynakum biquwa marka waxa weeye ree hebel baan ahay iyo dhaqaalaan leeyahay iyo midabkaasaan leeyahay iyo dadkaan ugu sharaf badnahay iyo aniga unbaa jira warka intaad ka timaado camal wanaagsan iyo caqiido wanaagsan la imaado taa unbaa ku anfici laakiin kanaan ahay warkeeda ka bax wadkuru xus baa layidhi wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilo id wakti akhadnaa aan qabannay miithaaqakum ballanyaalkiinnii ballantiinnii la adkeeyey markaan qabannay oo wa rafacnaa aan kor yeelnay fawqakum korkiinna aan yeelnay rafacnaa aan qaadnay fawqakum dushiinna adduura buurtii markaasaa waxaan idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaanu idin siinay biquwatin xoog ku qaata ay biquwati waxa weeyaan dadaal ku qaata si dadaal ku jiro u qaata way macnaha wadkuruu xusa maa fiihi kan laydin siiyey dhexdiisa waxa ku yaallay akhriya oo ku camalfala lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad isdhowrtaan oo ilaahay cadaabkiisa iska dhowrtaan uma markaa kadibna tawallaytum waad jeedsateen min bacdi dalika kaa gadaashiisa ballankaa gadaashiisa markaa laydinka qaaday waad jeedsateen falowlaa fadlullah fadliga ilahay hadduusan jiri lahayn calaykum dushiinna uu fadilay dheeraadsiinta ilaahay dushiinna uu dheeraad siiyey haddayna jiri lahayn wa raxmatu iyo naxariistiisa haddayna jiri lahayn la kuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaare baad ka mid noqon lahaydeen tanna waxay ahayd rabbi subxaana wa tacaala markuu kitaabkii towreedaha soo dejiyey ayaa reer bani israa'iil waxaa ballan lagaga qaaday kitaabkaa towreeda inay qaadanayaan wuxuu ilaahay dhexdiisa ku sheegay oo axkaam iyo mabaadi'ana inay u hoggaansamayaan kitaabkii markuu soo gaadhay ballantii ilaahay uu ka qaaday inay fuliyaanna ay ahayd ayay soo taageen waa diideen buur inta la soo qaaday baa madax laga saaray dushoodaa la soo dhigay buurtii markaasaa waxaa la yidhi haddaad qaadan weydaan oo weliba si dadaal ku jiro aad u qaadan weydaan buurtan baa laydinku sii dayn hal idinka hadhi maayo markii way ismiskiiniyeen oo wax ogol bay iska dhigeen buurtii markii laga qaadayna meeshoodii bay ka miiseen saas macnaa marka taana bal xusuusta baa laleeyahay waad jeedsateen mar alla markii ballantaa laydinka qaaday ballantii inaad fulisaan ahayd baad ka jeedsateen oo ilaahay hadduusan naxariistiis iyo fadligiisu ayna jiri lahayn uu towbadda idin waafajiyey soo laydinma baabiye ha haddayna taasu jiri lahayn uu kuwa khasaaraad ka mid noqon lahayde waxaa laga wadaa inta laydin halaagoo laydin tirtiro ayaa markaa kadibna ilaha cadaabkiisa aad ku waari lahaydeen subxana wa tacala saas weeyaan marka waxa aadan ku fakateen waa alla naxariistiisa iyo fadligiisa uu dushiina saaray intaasaad ku fakateen laakiin caqli aad leedihiin iyo cilmi aad leedihiin iyo camalkiina kumaydan fakanin idinku halaagiibaad afka uga gasheen ood isku riteen laakiin ilahay baa subxaana wa tacala fadligiisa idin badbaadiyey wey macnaha sidaas weeyaan wadkuruu xusa reer bani israaiil id waqti akhadna aan qabanay waxay la mid tahay aayadda noogu maan doonta fi suurati alacraaf waid nataqna aljabala fawqahum kaanahu dullatun wadannuu anahu waaqicun bihim khuduu maa aataynakum biquwa buurtii aan dusha ka saarnay markaasaan idhi qaata waxay weliba maleeyeen inuu ku dhacayo buurtu kusoo dhacayso marka aayaddaasay la mid tahay wadkuruu xusuusta id waqti akhadna aan qabanay miiaaqakum ballantiini markaan qaadnay waxaad xusuutaan reer bani israaiilow id waktigii akhadnaa aan qaadnay miihaaqakum ballankiinii aanu qaadnay ballanka la adkeeyey baa la yidhahdaa ballanka kalsoonida leh ee la adkeeyey ayaa la dhaarta lagu adkeeyey oo wa rafacnaa aan kor yeelnay fawqakum dushiina adtuura buurtii ma buurtii nebi muuse lagula hadlay baa laga wadaa mise buurun buurun baa laga wadaa buur kale wey buur kale laazim maaha inay noqoto buurtii nebi muuse lagula hadlay calayhi salaam maxaa yeelay waid nataqna aljabala baa ku tusayso fii suurati alcaraaf inoogu imaan doonta insha allahu tacala khuduu wa qulnaa lakum waxaanu idinku nidhi khuduu qaata maa aataynaakum waxaan idin siinay kitaabkan aan idiin soo dejinay qaata biquwatin awood qalbi ku qaata ha si dhab ah oo dadaal ku jiro oon ciyaar ciyaar ahayn u qaata lama rabo sharci ilahi hadduu soo dego oo uu ku soo gaaro inaad isku fududayso ma dadaalkaaga oo dhan inaad ku bixiso way sidaad u qaadan lahay biquwatin oo wadkuruu xusa maa fiihi waxa dhexdiisa ku jira oo akhriya kuna camalfala wey axkaamta ku jirta iyo yani mabaadida caqiide ku jirta qaata oo ku camalfala xusa oo wadkuruu xusa maa fiihi waxa dhexdiisaa lacallakum waxaad mudantihiin tattaquuna inaad isdhowrtaan oo cadaabka ilahi iska dhowrtaan cadaab ilahi inaad ka badbaadaan ayaad mudantihiin wy macnaa uma kadibna tawallaytum waad jeesateen ballantaa kadib uma kadibna tawallaytum waad jeesateen min bacdi dalika miihaaqa iyo ballankaa kadib falowlaa fadlu llah fadl ilahi hadduusan jirana calaykum dushiina uu fadilay dheeraadsiinta ilaahay dushiina uu saaray haddayna jiri lahayn waraxmatu iyo naxariistiisu haddayna jiri lahayn oo tawbadda idin waafajiyey macnaha muxuu ku tafadulay inuu tawbaddii waafajiyey waraxmatu naxariistiisu haddayna jiri lahayn lakuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaaray baad ka mid noqon lahayd soo ilaahay subxana wa tacala naxariistiisa ma aha idinka oo mutay in laydin baabi'iyo inuu ilaahay subxaana wa tacala idinka baajiyo cadaabkii oo aad sii jirtaan waa naxariis ilaah marka ka shukriyow walaqad calimtum aladiina actadow minkum fi sabti faqulnaa lahum kunuu qiradatan khaasi'iin dhaqan kale ku kaceen ilaahayna subxaana wa tacaala qaar ka mida uu ku baabiyey iyaga walaqad calimtum waxaad ogaat xaqiiqaa waxaad ogtihiin reer bani israa'iilow alladiina kuwii baad ogtihiin ictadow xadgudbay oo minkum idinka idinka mid a fi sabti maalinta sabtida dhexdeeda maalinka sabtidaa kuwii xadka iyo sohdinta tillaabay oo idinka idinka mid ahaa baad ogtihiin ood ogaateen faqulnaa marka aan ku nidhin lahum iyaga kuunuu ahaada qiradatan daanyeerro ahaada khaasi'iina daanyeerro ahaada khaasi'iina oo fogaadayoo ilaahay naxariistiisa ka fogaaday fajacalnaaha degmadii waxaan ka dhignay saa loo halaagay jacalnaaha degmadii waxaan ka dhignay nakaalan ciqaab lagu cibro qaato limaa bayna yadayhaa wixii horteeda ah waxaan uga dhignay cibrada limaa bayna yadayha degmooyinkii horteeda ahay xagga hore ka deganaa wamaa khalfahaa iyo degmooyinkii gadaal ka deganaa wa mawcidatan waana ayaan ka dhignay lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaya waanaan uga dhignay tu ay ku waantoobaanoo ay ku yani qusqaataan oo ku sajaroobaan waxaad ogaateen reer bani israa'iilow ood horay u ogtihiin gudubkii ka dhacay koox idinka idin ka mid a maalinta sabtida ah qisadani iyadoo gaaban ba haddaan lagu sheegay laakiin fii suurati alacraaf bay ku imaan doontaa iyadoo faahfaahsan was'al ilqaryata alatii kanat xaadirata albaxri id yacduuna fi sabti id ta'tiihim xiitaanuhum yawma sabtihim shuraca wa yawma laa yasbituuna laa ta'tiihim kadalika nabluhum bima kanuu yafsuquun iyo dhowrka ayadood ee ka dambeeya qisaday ka hadlayaan marka waxay ahayd allah subxaana wa tacala wuxuu ku yidhi maalinta sabtida ah malayga ha dabanina dabashada toojiya maalinta sabtida ah maalintii sabtida ahaydee la yidhi dabashada joojiya ayaa ilaahay imtixaanay subxana wa tacaala malaygii badda ku jiray maalmaha maalintaas sabtidaa unbu webiyaha korkooda imaanaya banaanku iska soo istaagayaa haddaad rabto gacantaada ku qabsanba inaad shabaq u dhigato waa baahnaba markii sabtidu ay baxdo axaddu soo gashana badda salkeedu tegi waa inay ku rafaadaan raadintiisa way xeeradaysteen marka waxay sameeyeen mallaygii markuu sabtida uu manaanka u soo baxo baa waxay u qoteen berkado berkadahaas oo biyuhu ku soo ridayaan mallayga markii ay baddu noqoto maalinta axaddaana berkadahaasuu marka gelaya maalinta axaddaa marka la gaadho berkadihii isagoo ku jiroo ka bixi kari waayoy marka kala baxayaan marka way xeeladaysteeno waxay u xeeladaysteen markii la yidhi war maxaad sidan u yeelaysaanna waxay dhaheen maalin axada unbaan anagu dabanay ma annagaa soo qaqabsanay sabtidii waxbaan la qabanina malaydana axad sabtidii baa la qabtay oo dabinka uu galay oo berkada uu soo galay markay xeeladaa sameeyeen baa laba qolo qolo qoladaas eh qolo kalena waxay tihi war waxaan joojiye qolona shib bay iska tihi sida suuradda inoogu imaan doontaa qoladii shib tidhi warkoodii lama sheegin waxay ku dambeeyeen qoladii dabatayna ilaahay waa halaagay subxaana wa tacaala waxaa loo bedelay daainyeerre inta loo bedelay baa kadibna la tirtiroo la halaagay qoladii waxaa soo hadhay uun oo la sheegay inay soo hadhay yacni tiri war waxaan joojiyey ee ka reebtay qolada la aamustayna laga aamus warkooda wuxuu ku dambeeyey allahu aclam marka qisadaa weeye halkan lagu gaabiyo waxaa la yidhi waxaad horay u ogtihiin ood ogaateen kuwii xadgudbay sabtida oo idinka idinka midka ah markaasaa waxaanu ku nidhi waxaad noqotaan daanyeero fogaaday khaasiiina macnaha waxa weeyaan ikhsa'uu fiiha soomahay ku fogaada wey daanyeero fogaaday oo ilahay naxariista ka fogaaday bay noqdeen ayib ciqaabta la mariyey degmada iyada ah waxaa looga dhigay waano iyo mid ay ku cibro qaataan degmooyinkii xagga hore ka deganaa iyada iyo xagga dambe degmooyinkii ka deganaa ayaa looga dhigay mid ay ku cibro qaataan haddii magaalo la galo magaalada inta hareeraheeda degan oo dhan sababtii lagu galay ay ku halaagsantay soo iska ilaalin maayaan saasaa laga dhigay marka darsi waxaa laga dhigay ummadihii eriyadaa ka dhawaa oo dhan cibro u noqoto macnaha waxa wey ay ku waana qaataan oo ku quus qaataan baa laga dhigay saas weeyaan waxaa kaloo waana looga dhigay dadka ilaahay ka cabsanay oo inagu aynu ka mid nahay oo macnuhu waxa weeye goortaad ilaahay xuduuddiisa tilowdaan macaasida iyo dunuubtana aad gashaan taasoo kale unbaa laydin marinays jirow marka innagana waana ayay noo tahay iyo caqli celin bay noo tahay macna walaqad calimtum waad ogaateen reer bani israa'iila aladiina kuwii ictadow xadgudbay minkum oo minkum idinka idinka mid a fi sabti maalinta sabtida xadgudbay oo faqulnaa aanu nidhi lahum iyaga waxaan ku nidhi kuunuu waxaad ahaataan qiradatan daanyeero ahaada khaasi'iina oo naxariista ilaahay ka fogaaday fajacalnaaha damiirkeeda qaryada isaga celi cuquubadana waa loo celiyaay fajacalnaaha qaryadaa iyo degmadaa waxaan ka dhignay ciqaabta la mariyey nakaalan yani cuquubo lagu lagu cuquubo waxaan ka dhignay lagu cibro qaato nakaalan cuquubo lagu cibro qaato ayaan ka dhignay limaa degmooyin ayaan uga dhignay bayna yadayhaa iyada ka horreeyey horteeda deganay xagga hore ka deganaa wamaa khalfahaa iyo degmooyinka iyada gadaasheeda oo xagga dambe ka deganaa labadaasi waa kuwii waagaa la deganaaye kuwaasi waana qaadashaan uga dhignay iyo cuquubo ay ku cibro qaataan wa mawcidatanna waan ka dhignay waano iyo miday ku waana qaataan lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsadana kuwatu ay ku waana qaataan maagni oo yani waxa weye caqli celin u noqoto macna waid qaala muusa liqawmihi ina allaha ya'murukum an tadbaxuu baqara qisooyinkii reer banu israa'iil baa laynoo wadaa wadkur xus baa laydin nebiyow id waqti qaala uu yidhi muusa muuse uu ku yidhi liqawmihi tolkii uu ku yidhi ina allaha alla ya'murukum wuxuu idin amrayaa tolow an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan sac neef loa inaad gowracdaan qaaluu waxay yidhahdeen atattakidunaa miyaad naga samaysanaysaa husuwan jeesjees ma nagu ciyaaraysaa musu qaala wuxuu yihi acuudu waxaan magan geli billahi ilahay baan magan geli an akuuna min an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina kuwa jaahiliinta yacni ninka jeesjeesaayo waa jaahili inaan jaahil noqdo ilahay baan magan uga ahay qaaluu waxay yidhahdeen udcu lanaa udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha caddeeya lanaa annaga ha noo caddeeya maa maxay bay hiya iyadu tahay neefka lo'daa wuxuu yahay ha noo caddeeye noo bari qaala wuxuu yidhi inahu isagu alle subxaana wa tacaala yaquulu wuxuu leeyahay inahu alle yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratun waa sac laa faaridun aan da ahayn mid da'a oo duqa aan ahayn walaa bikrun qaalinna aan ahayn mid da yarna aan ahayn cawaanun mid u dhaxaysa weeye bayna dalika intaasay udhaxaysa mid yar da'yarna ma aha mid da'weynna ma intaasay udhaxaysaa qaala wuxuu yihi rabbi subxaana qaaluu fafcaluu sameeye de maa tu'maruuna waxa laydin amrayo sameeye hadalka badan iska daaye waxa laydin faray sameeya oo tillaabsada tilaabo qaadalay tani waxay ahayd qisada aakhirkeedaa lagu keeni doonaa sababta ay arrintani ku timid waxay ahayd ninbay iska dileen ninbay iska dileen ninkii markay iska dileen bay dhiiggiisii isku riixriixeen waa la isku qabsaday war idinkaa dilay ma inagu maana idinkaa dilay war ninka idinkaa dilay waa la isku qabsaday markay isku qabsadeen baa ilaahay subxaana wa tacaala marka kala dhex galayoo la xalinaya sidana loo kala xalinaya marka see ku yimid ninka dilkiisu ma nin adeer uu yahay baa dilay ma dhaxal buu ka rabay ma sabab kalaa keentay warkeedu waxay ku soo aroortay riwaayaadka israa'iiliga ah lanama gelinin marka laa nusadiq walaa nukadib laakiin qur-aanku wuxuu cabiray un nin inay iska dileen ninkii markay iska dileenna ay isku qabsadeen markay isku qabsadeenna ilaahay subxaana wa tacaala uu kala saarayo ninkii arrinkiisi sidii loogu kala bixi lahaa bay qisadan marka ku timi waxaa la yidhi sooma rabtaan ninkii inaad ku kala baxdaan waatan marka muuse qowmkiisi wuxuu ku yidhi alla wuxuu idin amrayaa inaad neef lo-a gowracdaan sac gowraca bal hadalbadnidooda fiir waxay yidhahdeen oo muuse kaale ma nagu ciyaaraysaa maxaad noogu jeesjeesaysaa mayd baa anaga noo yaalla xaalad xun baanu ku jirnaa aduguna waa nagu ciyaaraysa sac gawraca maxay saas yidhi sac gawraca maxay nebi muuse calayhi salaam wuxuu yidhi ilaahay baana magan uga ahay inaan jaahiliinta ka mid noqdo macnaheedu waxa weeyaan ciyaar iyo jees-jees dadka lagu jees-jeesaayo waa jahli ninka sameeyena waa jaahil nebi muusena yani waxa weeye xaashaahu iyo dadka ahlulkhayrka inay wax ku jees-jeesaan saas way macna markaasaa waxay yidhahdeen waaye garawsanay waa badan tahaye bal sac ha naloo tilmaamo bal sacun may isaga tilaabsadaan sacun may soo qabtaan kay ugu dhowntay soo qabtaan may gawracaan waa reer bani israa'iil miyaad kay waxay yidhahdeen noo caddee muxuu yahay sac bal sacan noo sharax noo tilmaam wuxuu yidhi alla wuxuu idin leeyahay saca ilaahay baa tilmaamay nebi muusena wuu u gudbinayaa iyaga wuxuu alla idin leeyahay sacu horta da' ma aha duq ma aha mid yar oo dhalinyaraana ma aha qaalin yarna ma aha waa dhexdhexaad xaggaa waa dhankii da'da ee warka laydin leeyahay ee laydin amraya sameeya intaad hadalka badan iska daysaan soo qabta neef la oo oo tilmaanta alahu gawraca saasuu ku yidhi wadkuruu xusuusta id wati wadkur wadkuruu xusuusta ama wadkur xusnabiyahu id wakti qaala uu yidhi muusa muuse liqowmihi qowmkiisii markuu ku yidhi tolkii ina allaha alla ya'murukum wuxuu idin amrayaa an tadbaxuu inaad gowracdaan baqaratan sac inaad gowracdaan neef lo ah qaaluu waxay yidhahdeen atattakidunaa ma waxaad naga samaysanaysaa ood naga dhiganaysaa husuwan jees-jees ma nagu ciyaaraysaa muusu qaala wuxuu yidhi acuudu waxaan magan geli billaahi ilaahay baan magan geli an akuuna inaan ahaado min aljaahiliina kuwa jaahiliinta inaan ka mid noqdo ilahay baan magan uga ah kuwa ilaahay ku jeesjeesa dadka ee yasa ee ku ciyaara jaahiliinta inaan ka mid noqdo ilahay baan magan uga ah qaaluu waxay yidhahdeen udcu bari marka lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha weyda ha caddeeyo lanaa annaga maa hiya waxa ay tahay maa maxay bay hiya iyadu a tahay maxay tahay neefka lodi muxuu yahay lo xagee ba lagu abtiri lo waa badan tahay sacan u abtiri oo caddee baa la yidhi qaala wuxuu yidhi inahu isagu alle weeye yaquulu wuxuu leeyahay inahaa sacaasi baqaratun waa neef lo ah waa sac oo laa faaridun mid da' aan ahayn mid duqa ma aha oo da'weyn walaa dikrun mid da'yarna ma aha oo qaalin ah cawaanun waa u dhexeeya bayna dalika kaasuu udhexeeya da'da weyn iyo da'da yar buu udhexeeya waa dhexdhexaad fafcaluu sameeya maa tu'marun waxa laydin amrayo sameeya tilaabsadoo hadalka badan joojiya qaaluu waxay yidhahdeen dayn maayaana fiifi udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha caddeeye lanaa annaga maa maxay buu lawnuhaa midabkeedu ahaaday da'dii garanay bal midabkii ha naloo sheego qaala wuxu uhi nabi muuse calayhi salaam inahu alla yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratun waa sac safraa'u oo jaallo ah midabkeedu jaallo yahay faaqicun weliba uu saafi yahay lawnuhaa midabkeeduna uu saafi yahay wax farxa uusan jirin tasuru oo farax gelinaysa annaadiriina ruuxii fiiriyana uu ku farxayo yani waxa weeyaan aada u qurux badan xagga waxaad tidhahdaa hilibka iyo siday isu haysato yani ruux alla ruuxii isha saaraba wuu ku farxaya macnaha waxa weye qalbigii way riyaaq gelinaysaa way macana saas uu riyaaqaya taasi da'dii bay ahayde haddana waxay wax ka weydiinayaan bal midabkeeda ha naloo sheego maxaa ka galay midabka neefka looda lo waa loo emay uu neef sac gawracaan shadaduu fashadad allahu calayhim way isku adkeeyeen markaasuu allana ku adkeeyey subxana watacala saas weeyaan sidaadaba haddaad yacni fatwo doon tahay oo in masale lagaaga jawaabo aad doonayso haddii lagu caddeeyo waa la tagaa markabana sidaad fahamtay baa la fuliyaa laakiin haddii aad sii qufqufto oo aad sii dabagasho oo tindhicisho adigana waa lagula findhicili meel xun bay kula geli marka sooma marka iska fududee waxbaha isku adkayni waxay yidhahdeen qaaluu waxay yidhahdeen udcu lanaa noo weydiin noo bari rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha caddeeyo lanaa annaga ha noo caddeeyo maa maxay buu lawnuhaa midabkeedu yahay qaala wuxuu yihi inahu isagu alla yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratun waasac safraa'u oo jaallo ah midabkeedu uu jaallo yahay faaqicun uu badhax la-yahay lawnuhaa midabkeedu saafi uu yahayo yacni waxa weeyaan wax tarraca uusan jirin tasuru farax gelinaysa annaadiriina kuwa fiirinayana farax gelinaysa ha yacni waxa weeye way ka farxinaysaayo markaad isha saartahay way kusoo jiidan waad u riyaaqi way macnaha qaaluu waxay yidhahdeen udcu bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha caddeeya lanaa annaga maa maxay bay hiya iyadu tahay bal kareedka nebi muuse haysta arka maxay tahay maxay tahay inbay la agtaagay maa maxay bay hiya iyadu tahay maxaa yeelay ina albaqara lo-dii tashaabaha waa isku darmaday calaynaa dushannade waa seekaa la khaldamay waa isu ekaadee bal noo hamaloo sii caddeeyo wa inaa anaguna in shaa allah hadduu alla doono lamuhtaduuna kuwa hanuuni baanu nahay rabay waanu u samayn doonaa saas maana qaala wuxuu muuse calayhi salaam inahu alla yaquulu wuxuu leeyahay inahaa iyadu baqaratu waa neef lo ah laa daluulun mid laylyan ma ah taasoo tuhiiru fasha ama faagta ama qoda alarda dhulka qoda walaa tasqi mid waraabisa ma aha alxarta sarciga iyo beerahana mid waraabisa ma aha musallamatun weyn waa mid nabad gasha ideeda ma ahaan qaaluu waxay yidhahdeen alaana hadda ayaad ji'ta la timid bilxaqi xaqiiqadii haddaad la timid xaqiiqadaan rabnay haddaad keentay fadabaxuuhaa way gowraceen walxaal bay gowraceen maa kaaduu aysan sigin yafcaluuna inay sameeyaan waxay yidhahdeen bal ha noo caddeeyo ha la sii caddeeyo bal midabkeediina garanay da'deediina garannay laakiin weli waxaan usii baahannahay in bal la sii caddeeyo maxaa yeelay lo-da midabkeeduna uu yahay jaallaha da-deeduna ay dhexdhexaadka tahay way fara badanta marka bal halasii caddeeyo weli way seegaan dhex jirtaa waxaa lagu yidhi waanan hanuuni doonaa bay dheh waxoogaa rajay muujiyeeno inaanun macangelnimadan kusii jirayna mehe inay isla yaabeen maarumalen iyaga laftooda inaan macangelnimadan un kusii jirayna meehe waanu samayn doonaa bay leeyihi laakiin bal waxaa la caddeeyo wuxuu ku yidhi alle wuxuu idin leeyahay neefkan lo-da ah mid laylyan ma aha daluulka waxaa la yidhahda neefka la layliyey la layliyey ee shaqada loo layliyey inuu shaqeeyo oo la rarto ama wax falo ama shaqeeyo loo layliyey baa waxaa la yidhaahdaa yani daluul la yidhahda saas macana waa layliyey xoolaha laba midna sidii ilaahay u abuuray weyo dushiisa lama taabto wuu daaqaayo waa la maalaa markii la rabana waa la kashaa midna waa lagu adeegtaayo ama waxbuu falaa ama waa lagu dhaansadaa ama waa la rartaa midkaasaa daluul la dhahaa marka waa mid yani layliyan marka mid layliyan ma aha oo dhulka fasha dhulka laguma fasho ma faagto mid beeraha waraabisana ma aho oo biyo lagu soo dhaamiyo musallamo weeyaanoo ceeb male meelyan iin kuma laha waxaa loogu daray barna ma laha shiyada waxaa la yidhahdaa waa midabka khilaafsan midabka intiisa kale meel yaroo midabka intiisa kale khilaafsan marka bar mar haddii la yidhi midabkeedu waa jaalle midabkaa wax yar oo ka gedisan ma laha saas maanaa laa shiyata fiiha qaaluu waxay yidhaahdeen alana ji'ta bilxaqi intaa markii loo tilmaamay ayay yidhahdeen haddaad xaqi la timid hadda oo markii hore xaq muusale baa nimiya waledarroodo firi markii horeba xaq waa la yimide laakiin ayaga macanjegnimadooda iyo madaxadaygooda iyo qalabsanaantooda unbay arrintiisa ku noqotay macana sidaas wey way sameeyeenoo way gawraceen rabbi subxaana wa tacaala markii sidaa loogu sharxay kadib ayagoo oon sigin inay sameeyaan mayna sigin inay sameeyaan waxaa laga wadaa yacni nimanku sida ay yani ay su-aalaha isu daba dhigeen iyo kolba markii la cadeeyaba sida ay dib ugu sii guranayeen waxayba sigeenba inay iskaba tagaan inay gowracaanba inay faraha ka qaadaan bay qarka u istaageen iyagoo taas ay dhacday ayay dib ka gowraceen way macana markii hore laakiin qarka waxay loo istaageenba inaysan gowracin su-aalaha faraha badan iyo madaxadaygooda iyo macaagignimadooda saas way macana qaaluu waxay yihi udcu bari lanaa anaga rabbaka rabbigaa noo bari yubayin ha caddeeyeen lanaa annaga maa maxay bay hiya iyadu ahaatay neefka lodin buri maa maxay bay hiya iyadu oo tilmaam labadii hore lasoo tilmaamayo tilmaamo kale yay rabaan maxaa yeelay ina albaqara baqarkani waa lo o dhan jinsi ina albaqara lodii tashaabaha waa isku darmaday oo waa isu ekaaday calaynaa dushannada waa iska ekaana ekaaday oo garan weyne midda la rabo wa innaa anaguna in shaa allah hadduu alla doono lamuhtaduuna kuwa hanuun ayaanu nahay oo jidka waanu ku dhiciyo waanu samayn doonaa qaala wuxuu rabbi qaala wuxuu nabi muuse calayhi salaam innahu isagu alle yaquulu wuxuu leeyahay innahaa iyadu baqaratun waa neef lo-a waa sac oo laa daluulun mid laylyan aan ahayn tuthiiru midaasoo fasha alarda dhulka fasha dhulka faagta oo fasha ama qoda walaa tasqii mid waraabisana ma aha alxarta beerta iyo sarciga baybiyana laguma soo dhaamiyo oo laguma waraabiyo beeraha musallamatun weeye mid macnaha nabadgashan mid la nabadgeliyo wey musallamatun waa mid la nabadgeliyo oo ceeb oo dhan laga nabadgeliyo iin iyo dhimanaansho ma lehee neef xoolaa intuu dhammaystiran yahay bay dhammaystiranta musallamatun waa mid la nabadgeliyo ceeb laga nabadgeliyo laa shiyata wax bar ah iyo midab midabadeeda khilaafsanna fiiha dhexdeeda ma aha wax bar amale qaaluu waxay yidhahdeen alaana hadda ayaa ji'ta la timid bilxaqi xaqiiqadii aan rabnay hadda la timid haddaa tilmaantii ku keentay fadabacuuha waa gowraceen wamaa kaaduu walxaal bay gowraceen maa kaaduu aynan sigin yafcaluuna inay sameeyaan inay sameeyaanba ayagoon sigin oo ku sigtayba inay iska daayaan ayay gowraceen oo markii dambe ay macnaha ku kaceen oo ku dhaqaaqeen saasuu alla leeyahay subxana wa tacala waid qataltum nafsan fadaara'tum fiiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumuun sababka maadaama qisadii la sheegay sababtay qisadu ka timid oo ku timid baa dib laga sheegay luqada carabiga ee qur-aanku ku soo degay baa laba qaab baa la isticmaalaa shay markaad ka warramayso inaad sababtii shaygan keentay marka hore hormariso kadibna shaygii ka dhashay oo qisada ahayd aad ka dambaysiiso waa la isticmaalaa marna qisada iyo musababka arrinka qisadaa laga warramaa qisadii markii laga warramo kadibna sababtii keentay baa laga dambaysiiya tani waa qaabkan dambe ku socotaa usluubkan dambeo sababtii qisada keentay baa dib laga sheegay waata marka waid wakti xusa qataltum aad disheen reer bani israa'iilow nafsan naf markaad disheen oo fadaara'tum aad isku khilaafteen fiihaa dhexdeed wallaahu allana mukhrijun weeye midkii bixinaya maa shayga kuntum aatihin taktumuuna kuwa qarinaya faqulnaa markaasaa waxaanu nihi idribuuhu dhufta maydka ku dhufta bibacdihaa sacan qaarkii ku dhufta saca qaar ka mida ku dhufta kadalika sidaasoo kaleu yuxyi llahu ilaahay u noolaynayaa almawtaa kuwa dhintay saasuu u noolaynaya siduu kaa u nooleeyey oo kale buu inta dhimatay ku noolay oo wayuriikum wuu idiin tusayaa aayaatihi calaamooyinkii iyo astaamaha ku tusaya awooddiisa iyo qudradiisa lacallakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad caqli yeelataan ood waxgarataan waxaad xusuusataan markaad naf disheen oo nin idinka idinka mid oo reer bani israa'iila uu naf dilay markuu dilay kadibna aad isku qabsateen ood isku khilaafteen fadaara'tum ay ikhtalaftum watanaasactum tadaaru'a waxaa la yidhahdaa iyo dar'iga asalkiisa dafciga la yidhahda riixi dal dara'a baa la yidhahdaa iyo dafaca waxaa loo leeyahay sidaa labada ruux markay isqabsadaan oy murmaan soo isma riixriixaan marka saas daraaddeed baa fadaara'tum waad isriixriixdeenoo ninka dilkiisii baad isku riixriixdeen war idinkaa dilay may idinkaa dilay waad iskhilaafteen baa laga wada waad iskhilaafteen oo dhiiggii baad isku khilaafteen iyo ninka ciddii dishay allana subxaanahu wa tacaala waxa aad qarinaysaan wuu soo saari maxay qarinayaan gacanku dhiiglihii ninka dilay bay qarinaya wuu isqarinaya muranka batadaa keenay kaana ilaahay buu soo saariyo ma qarsoonaan doono markaasaa waxaan ku nidhi buu rabbi yihi subxaana wa tacaala neefkii aad gowracdeen qaar ka mida maydka ku dhufta saca qaarkii maydka ku dhufta qaarkaasi waa kee ma lugta ma bawdada ma jeeniga ma madaxa warkeeda laynama gasho qur-aanna ma sheegin sunno nebina ma sheegin qayb alla qaybtuu lagu dhuftayna muhimmaddii waa la helay soo ma maxaa laga galay marka waxa way qaybtuu ah qayb uun saca ka mida ku dhuftaa layidhi maydka way ku dhufteen oo maydkii waa soo istaagay waa noolaaday markaasuu caddeeyey oo sheegay oo yidhi ninka i dilaya waa hebelkaa ina hebel khalaas soo arrintii laguma kala dhici ayib darsiga laga leeyahay waa kamid kadalika yuhyi illaahu lmawta soo naf dhimatay oo inay dhimatay aada ogeydeen ilaahay ma soo noolaynin oo hortiinna intay soo istaagtay ma hadlin haw ma muran baa marka ku jira markaad dhimataan kadib in ilaahay aakhare idin soo noolayn doono ma wax laga murmi karaa maya naftaasuu u nooleeyey hadda idiin muuqata buu inta dhimatayna ilahay usoo noolayn doonaa subxana wa tacala saas weeyaan leanna waxa weeyaan nimankii nebigu sal lla alay wasalam uu ka dhashay ee carabta ahaa ee diinta loo gudbinayay ayaa waxay ka muransanaayeen aakhare in laysa soo saari doono oo ma markii la dhinta kadib baa lasoo noolaan doona maba dhici karta idin jirta waxaa la leeyahay marka reer bani israa'iil baa ninkaa hortooda ilaahay ku soo nooleeyey allaha soo nooleeyey soo awood uma laha markaad dhimataan kadib inuu idin soo nooleeyo kadalika yuxyi illaahu lmawta caqiidat lbacthi wanushuur baa la taqriirinaya maana saas way maana dhowr meelood ilaa shan meelood ayayna aayaddu ku taqriirin doontaa mabdaa isaga dhowr mihaal oo kani kow ka yahay ayaa laga bixin doonaa marka la dhis kadib in ilahay soo noolayn doono dadka maana tusaalayaal noocaasoo kale oo kani kamid yahay baa la bixin wadkuruu xusa reer bani israa'iilow id wakti qataltum aad disheen nafsan naf markaad disheen idin ka mid ah oo fadaara'tum nin iyaga ka mid aad dilay fadaara'tum markaa aada isku riixiixdeen ood isku khilaafteen fiihaa nafta dilkeeda aad isku khilaafteen wallahu allana mukhrijun weeye midkii soo bixinaya maa shayga kuntum aad tihiin tagtumuuna kuwa qarinay oo ninkan kii dilay ah iyo dilkiisaa bannaankaa la keeni wax ilahay ka qarsoon ma ah allana wuu muujin faqulnaa markaa waxaanu nidhi idribuu dhufta idribuuhu maydka ku dhufta bibacdihaa neefka qaarkii saca qaar ka mida ku dhufta way ku dhufteen wuu noolaaday soo ma kadalika sida kaas buu u noolaadee alla u nooleeyoo kale ayuu yuxyi ilaahay u nooleeyaa almawtaa kuwa dhintay u nooleeyay ama adduunka ama akrab ayb wayuriikum uu idintuu idin tusi alla subxaana wa tacaala saasoo kale idin tusi aayaatihi calaamadihiisuu idin tusi aayaadku maxay yihiin waa astaamaha waaweyne ilaahay qudradiisa iyo awooddiisa ku tusay sooma awood ilaahay uu leeyahay buu hortooda ku tusay aayad iyo calaamad weyn oo ilaahay awooddiisa tusaysa way maanaa oo tilmaamaysa wey lacallakum tacqiluuna si aad u caqli yeelataan ood wax u garataan oo wax u fahantaan ayaa sidaa loo yeelaya way maanaa ama lacallakum waxaad mudantihiin tacqiluuna inaad caqli yeelataan ood wax garataan uma qasad quluubukum min bacdi dalika fahiya kalxijaarati aw ashaddu qaswa reer bani israaiil aayada cadcadso lama tuso aayadihii cadcaddaa markii la tusay kadib mawqifkooda muxuu ahaa quluubukum quluubtiinni baa ingegtay min bacdi dalika kaas gadaashiisa aayaddaa iyo astaamaha weyne laydin tusay kadib quluubtiinni waa ingegtay oo fahiya iyadu quluubtii kal xijaarati dhagaxyaantoo kale wey xagga adayga iyo qalafsanaanta aw amase ashaddu wayba daraan badan tahay ashaddu mid adayg badan weeye quluubtii qaswatan xagga ingeyga ayadaaba ka adayg badan dhagaxyaanta wa ina min alxijaarati dhagaxyaanta waxaaba ka mid a lamaa shay baa ka mid a yatafajaru uu burqanayo minhu xaggiisa ay ka burqanayaan alanhaaru way beeshu ay ka burqanayaan wa ina minhaa dhagaxyaanta waxaa ka mid a lamaa shay baa ka mida yashaqaqu uu macnaha dildilaacayo uu jexjeexmay lamaa shay baa ka mid a yashaqaqu jexjeexmayo dildilaacayo oo fa yakhruju uu ka soo baxayo minhu xaggiisa almaau biyuhu ay ka soo baxayaan wa ina minhaa dhagaxyaantii waxaa ka mid a lamaa shay baa ka mid a yaxbitu hoobanayo oo dhacayo meel sare ka soo dhacayo min khashyat illahi ilahay cabsidiisa daraaddeed wama allahu allana ma ahaanin bihaafilin mid moog camaa tacmaluna waxaad samaynaysaan ma mooga nimankii intaa la tusaaleeyey oo calaamadaha waaweyn ee wax lagu qaato la tusay oo intaasoo dhinac lagala hadlay oo wax laga tusaaleeyey nimankii iyaga ahayd qalbi adaygunbay ka sii qaadeen quluubtiinniibaa ingegtay oo adkaatay qalbigu waa ingegayo wuu adkaaday waxaa la yidhahdaa markii uu mawcidada iyo waanada iyo waxsheeka ay waxba ka bedeli weyde qalbigiini waa adkaaday qalbigu weliba adeegiisu wuxuu daran yahay markii intuu arko xaqii iyo xujajkii cadcadaa intuu arko markaa kadib uu ingego waa geed biyo ku dhex ingego hadduu isagoo jahli ku jira jahli dhexdii uu ku ingego waa geed meel cidlaa ku ingegay oo dhibic ku dhacdaiyo daruur buu sugayay soo ma laakiin hadduuba biyaha dhexdoodii ku ingegay oo xujajkii iyo aayaadkii markuu arkay kadib uu ingegay rajo miyaa laga qabaa inuu dib u qoyo maya way macana tusaalaa laga bixiya dhaga yani sida ay quluubtooda u ingegtay oo waxaa lagu tusaaleeyey dhagaxyaanta ayay la mid tahay bal bal wayba ka adayg badan tahay awda waxaad tidhaahdaa awdu ama sideeda kuwada waxaad tidhaahdaa waxaa laga wadaa quluub qaar ka mida iyagana quluubtoodu dhagaxyaantay la mid tahay qaarna wayba ka sii adagtaa way ka qallafsan tahay dhagaxyaanta saa ka dhigoo laba nooc ka dhig ama awda waxaad tidhahdaa bimacna waa weeyo yani ama bimacnaa baldhe kolba kaa doontaad awda marin kartaa macnaha laakiin marnaba shaki ma ilaahay inuu shakisan yahay quluubtoodu ma dhagaxyaantay la mid tahay mise way ka adag tahay ma shakisna ilahi subxana wa tacaala laakiin awdu macaani kaloo fara badan bay leedahay oo macnaha loo isticmaalay ayib dhagaxyaantii baa marka laynoo sheegi sida ay quluubtooda uga jilicsantay dhagaxyaanta qaar waxaa ka mid a intay kala intay macnaha waxa weeyaan ay ay macnaha waxa weya ay ka burqanayaan biwebiyaashu ay kasoo burqanaan ilaha durdurka ah dhagaxyaan bay kasoo burqadaan oo buuray ka yimaadaan biyaha ka yimid waa ilmo uu dhagaxii ilmaynaya oohin wey ilahay dartii uu hooyey subxana wa tacala cabsi ilahay buu hooyey qaar ka midana intay dildilaacaan bay biyo ka soo boodaya waa cabsideed ilahay iyagu qaar dhagaxyaanta ka midana meel sare ayuu saaran yahay buur dusheed isagoo saaran buu halkaa ka soo dhacay maxau saa u yeelaya cabsi ilahay buu halkaa uga soo dhacay laakiin quluubtiina wax isbedelaba waa laga laaya saasay macana marka dhagaxyaantu inay ilaahay ka cabsato xaqiiqo wey sidaa in loo daayaana sax dhagaxyaantu ilaahay way ka cabsadaan xaqiiqana way inay ilaahay ka cabsadaan jamaadaadkaas ilahayna ka cabsadaan tusabbixu lahu samaawaatu asabcu waalardu waman fiihina wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walakin laa tafqahuuna tasbiixahu makhluuqaadkaad arkaysaan kulligood ilahay bay u tasbiixsanayaan buuraha iyo dhulalka iyo meel walba laakiin ma fahmaysaan soo nabigu ma odhan sal ly wasalam yani waxaan garanayaa dhagax ila hadli jiray baan garanaya bu nabi sl lay slm buurta uxudna nebigu waa kii dhihi jiray sal lay wasalam waa buurna na jecel annaguna aan jecelna soo ma marka dhagaxyaantan aad arkaysaan la dhihi maayo macnaha in la leexiyo meehe in loo daayo weye ilahay bay ka cabsadaan subxana wa tacala laakiin say uga cabsadaan ma fahmi karno say uga cabsadaan bay laakin way ka cabsadaan rabbi subxana wa tacala saas weeyaan law anzl law anzalna hada alqur'ana cla jabalin lara'aytahu khaashican mutasadican min khashyat illah saas maana qur-aankan haddii buur lagu soo dejin lahaa ayadoo dildilaacaysa ilahay cabsidiisaad arki lahayd maana qur-aankan culayska u leeyahay maana sidaas weya marka dhagaxyaantu ilahay bay ka cabsadaan bini aadamka kuwa qalbigoodu ingegay qulubtoodu qallaftayna dhagaxyaantu way dhaamaan saas maana uma markaa kadibna qasad waxaa ingegtay quluubukum quluubtiinna way ingegtay min bacdi dalika kaa gadaashiisa oo fa hiya iyadu quluubtii kalxijaarati dhagaxyaanto kale wey dhagaxyaantay la mid xagga adayga iyo qallafsanaanta aw amase kuwa waa kuwaasoo dhagaxyaantay la mid aw amase ashaddu way ka adayg badan yihiin dhagaxyaanta qaswatan xagga ingeyga qaarna waaba kasii adag yihiinba oo waa ka qallafsan yihiin yani dhagaxyaanta waina min alxijaarati dhagaxyaanta waxaaba ka mid a lamaa shay baa ka mida yatafajaru uu burqanayo minhu xaggiisa alanhaar webiyaashu ay ka burqanayaan webiyaashu ay kasoo burqanaan baa ka mid waina minhaa waxaa ka mida dhagaxyaanta lamaa shay baa ka mida yashaqaqu dildilaacaya fayakhruju uu ka soo baxayo minhu xaggiisa almaau biyuhu ay ka soo baxayaan ta hore iyo tan waa kala gedisan tahayo midna waa webi iyo il durduraa ka imaanaysa midna intuu kala dilaaco unbaa biyo markaa aan soconaynin baa ka soo baxay saas maanaa biyaa kasoo boodaya maanaa wa ina minhaa waxaa ka mida dhagaxyaantii lamaa shay baa ka mid a yahbitu hoobanaya oo dhacaya meel sare kasoo dhacaya min khashyati illahi ilahay cabsidiisa daraaddeed wama allahu allana ma ahaanin biaafilin mid moog camaa tacmaluna waxaad samaynaysaan soo ilaahi subxana wa tacaala muminiinta ugama digin inay sidaa reer bani israa'iil quluubtoodu u qallaftay u ingegtay inay quluubteena u ingegto alam yani liladiina aamanuu أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم siday quluubtooda u ingegtay oo kale idin kale yayna u ingegin ee mu'miniinta ilaahay waanadiisa iyo wacdigiisa iyo u jilca ciqaab addoonka la ciqaabo quluubtoo qalbigiisao khayrka laga engejiya ugu daran saas maana oo waanadii iyo diintii iyo qur-aankii iyo axaadiistii iyo hanjabaadii iyo ballanqaadkii iyo waxbaba kaa qaban waayaan meeshaada inaad taagnaato yani waxa weye waa dhaqankaa yahuudda ilahay buu ku sheegay subxana wa tacala afa tatmacuuna ma waxaad damcaysaan an yu'minuu inay rumeeyaan lakum idinka hunguri ma wuxuu idinkaga jiraa inay idinka rumaystaan walxaal qad kaana ay ahaayeen fariiqun koox oo minkum idinka minhum ayaga ka mid yasmacuuna kuwa maqla kalaam allahi ilahay hadalkiisa tawreed uma markaa kadibna yuxarifuunahu way leexinayaan yuxarifuuna way doorinayaan oo way bedelayaan min bacdi maa caqaluuhu markay fahmeen kadib walxaal bay duwayeen oo leexinayo bedelayeen hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin khaladkooda iyo ciqaabta ka dhalanaysaba tani waxa weeye nabiga sal alla alay wasalam iyo saxaabadiisa ba aada waxay isku taxallujin jireen oo isku dhibi jireen in ay yahuuddan iyo reer bani israa'iilka la degan inay diinta qaataan oy nebiga raacaan sal alla lay slam markaasaa ilahay wuxuu ku leeyahy waxba taas ha isku dhibin ma waxay idinla tahay oo hunguri idinkaga jira iyo damac inay idin rumaynayaan oo ay idinka rumaysanayaan oo xaqa idinla qaadanayaan iyadoo koox ayaga ka midii ilaahay hadalkiisii intay maqlaan waa tawreed hadalkii ilaahaya kitaabkoodii tawreed ku soo arooray intay maqleen markay maqlaan hadalki ilaahay hadal ilaahay inuu yahayna ay og yihiin bay bedeli jireen intay qabtaan bay bedelayaan say u bedelayaan laba mid yuxarifuuna alkalima can mawaadicihi meeshan xarafkii ku yaalay intay ka saaraan bay xarafay jeebkooda kaa yimaadeen bay soo gelin jireen taas waa taxriifka lafdiga la yidhaha lafdigii meesha ku qornaabay bedelayaan ee tawreed oo meeshay ka saarayaan lafdigiiba taxriifka labaadna waa taxriifka macnawiga aho macnihii ilaahay ula jeeday yaa intay ka leexiyaan bay macno iyagu jeebkooda ay kala yimaadeen danahoodana u adeegaya bay dadka ugu fasiri jireen sidanuu ilaahay ula jeedaabay dhihi jireen kii ilaahay uu ula jeedayna way garanayaan laakiin way ka leexinayaan macna marka iyagoo hadalkii ilaahay intay maqleen oo ay og yihiin inuu hadalkii ilaahay haddana ay u badheereen hadalkii ilaahay inay bedelaan miyaad idinku hadda hunguri idinkaga jira ma nimankaasaad hadda ka sugaysaan oo hunguri idinkaga jiraa iyo damac inay idin rumeeyaan ma kuwaasaa hunguri idinkaga jira maya hunguri mise idinkaga geli hadalkii ilaahay ay maqleen bay tixgelinay hadday wuxuun tixgelinay marka haslu goynina way macana gaadhsada wixii aad gaadhsiin kartaan gaadhsiiya laakiin niman hadalkii ilaahay ay fahmeen ooy garteen bedelay hunguriyuusan idinka gelin inayna idin raacaan way macana saas daraaddeed qoysaskii yahuudeed ee deganaa magaalada madiina reer bani qurayda iyo bani qaynuqaac iyo banu nadiir afraad yar baa nebiga ka rumaysay salawatu rabbi wasalaamu caleyh aad u yar khaybar iyo yahuuddii deganaydna ayadana waxa weeyaan sidoo kale kulli markaad isku darto waa tiro aad u yar waxa nebi maxamed raacay salawatu rabbi wasalaamu caleyh saas macana maxaa yidhi nimanku habaar bay qabeenoo aayad iyo aayadihii ilaahay iyo kitaabkii tawradaa bay horey usoo liqeen oo ay soo taxriifiyeen macana kuwaasi rajo bale marka afa tadmacuuna ma waxaad damcaysaan ood hunfuriyeynaysaan an yu'minuu inay rumeeyaan lakum idinka walxaal qad kaana ay ahaayeen fariiqun koox oo minhum ayaga ka mid ihi yani yasmacuuna kuwa maqla kalaamallahi ilahay hadalkiisay maqli jireen kuwaba hadalka ilahay maqlay ahay hadalkaasi waa kitaabkii tawreeda hadalkii ku yaalay oo xalaashiisii iyo xaaraan xalaashiisii intay bedeleen bay xaaraan u bedeleen xaaraantiisiina xaraan bay u bedeleen tilmaamihii nebi maxamed sal alla alay wasalam ee ku yaalay tawreedna intay bedeleen bay yacni dooriyeen ha dooriyeene ilaa iyo hadda tawreedan muxarafka ah ee ay haystaan weli waxaa baaqi ku sii ah aayaad ku tusaya nebi maxamed soo lixitaankii salawatu rabbi wasalaamu caleyh inay ka qarsoontay baa laga yaaba wailaa hadday og yihiin way bedeli lahaayeen laakiin ta ay hadda hayaane la bedelay lafteeda waxaa laga helayaa aayado tilmaamaya nebi maxamed sal alay waslam inuu maka ka soo bixi doono rasuul ilaahina uu yahay tan ay hadda hayaan lafteeda ku taalla macna marka way bedeleenoo waxyaalahay bedeleen bay ka mid ahayd laakiin waxbaa weli baaqi ku noqday aan macnaha wax dadka intooda badan ayna garanayn wey macna afa tadmacuuna ma waxaad damcaysaan an yu'minuu inay rumeeyaan lakum idinka walxaal qad kaana ay ahaayeen fariiqun koox oo minhum iyaga ka mid a yasma culimadoodii wey yasmacuuna kuwa maqla kalaamallahi ilahay hadalkiisay maqleen uma marka kadibna yuxarifuunahu way doorinayeenoo way bedelayeen hadalkii ilaahay min bacdi maa caqaluuhu markay fahmeen kadib hadday kaa noqoto oo aad adoo wax hagaaji isla ay kaa xumaato iyo hadda adoo fahmay aad haddana kas u dabamarto soo ma kala min bacdi maa caqaluuhu markay fahmeen kadib ayay bedeleen wal xaal bay saa u galeen hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin khaladkooda iyo ciqaabta ka dhalan doonta ay og yihiin iyagoo isog bay u badheen waidaa goortii laquu ay la kulmaan alladiina kuwii hadday la kulmaan aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay waidaa goortii khalaa uu gooni noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale markuu la gooni noqdona qaaluu waxay odhanayaan atuxadituunahum war miyaad u warramaysaan kuwan aad u tagteene mu'miniinta miyaad u warramaysaan bimaa shay miyaad u warramaysaan fataxa allahu alle uu furay calaykum dushiin wixii ilaahay idiin furay maxaad ugu warramaysaan liyuxaajuukum si ay idiin xujeeyaan cinda rabbihi isaga idinku xujeeyaan oo idinka gar helaan cinda rabbikum rabbigiin agtiisa afalaa tacqiluuna miyadan caqli lahayn waxay ka hadlaysaa aayaddani ahlulkitaabkaa laba qaybood aha ree bani israa'iil kooxna koox gaalnimadooda iyo diidadooda nebiga ay diideen caddaystay bay ahayd kooxna munaafiqiin bay ahayd waxaa la yidhahdaa kooxdan munaafiqiin ahlilkitaab baa ahlulkitaabka munaafiqiintoodii wey yahuud way yihiin laakiin iimaan bay haddana muujisteen marka waa munaafiqiin horana ahlulkitaab bay u ahay qoladaasaa marka laga hadlaya qoladaasaa mu'miniinta u imaanaya mu'miniinta markay u yimaadaan waxay leeyihiin waanu rumaynay nebi maxamedna inuu nebi yahay waan ogolaanay kitaabkiina inuu kitaab xaqa yahayna waan ogolaanay saasay odhanaya qoladoodii kale markay u noqdaane iyagu aan munaafiqaynaynin yahuudnimadooda iska cadaystay iyo gaalnimadooda kuwii markay ku noqdaan baa la qabsani mar kuwan waxaa lu wan waryaana war nimankan maxaad ugu sheegteen wixii ilaahay idiin furay oo muxuu waxa ilaahay idiin furay nebi maxamed inuu nebi yahay kitaabka uu la imaan doonona uu xaq yahay wax ilaahay horay idinku furay oo tawreed uu ku soo dejiyibaya soo idinka keligiin baa laydiin furay oo sirtaa ogaa haddaad sirtaa ogeydeen maxaad nimanka ugu gudbiseen ood ugu sheegteen wixii ilaahay idiin furay si ay idinku xujeeyaanoo ay idinka gar helaan maxaa yeelay hadday ogaadeen muslimiintii iyo carabtii hadday ogaadeen tawreed inay ku taallay nebi maxamed inuu imaan doono rasuul xaqana uu yahay kitaabku la imaan doonana uu xaq yahay hadday ogaadeen yahuudna ay ka ogaadeen soo loo xujaysan maayo la dhihi maayo war idinkiibaaba le rasuul weyo kitaabka nagu ku yaalle maxaad u diidan tihiin soo taa la odhan maayo war nimanka hay garta haynaga siinina wax berrinta aynaga gar helaanna ha u sheegina sirtani ha qarsoonaato maxaad ugu sheegaysaan bay leeyihi moo inay naga garhelaan oo xujada inaga helaan baad doonaysaan ha yeelina bay leeyihin miyaydaan caqli lahayn wixii berrinta adigiiba lagaga garhelahayay inaad sheegto oo ninkii aad ishayseen u sheegto berrina aad hubto inuu kugu kugu xujayn doono hadda waa caqli darro sooma afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn wax garanaya miyaydaan ahayn bay ku leeyihin macna sidaas iyaga dhexdoodii baa ishaysta marka bima fataxa allahu calaykum laba macnoba waa lagu fasiraa mid weeye wixii ilaahay idiin furay oo taan hadda nidhi ah towreed wixii ku yaallay oo ilaahay idiin furay maxaad ugu sheegaysaa nimankan nebi maxamed raacsan si ay idinku xujaystaan taa waa sax waxaa kaloo lagu fasiraa wixii ilaahay idinku xukumay laanna fataxada bimacnaa qadaa waxakama waa la yidhaha wuxuu ilaahay idinku xukumay hadda ka hor oo ciqaab ah maxaad ugu sheegaysaa nimanka oo waxay noqonaysaa waxay u sheegeen mu'miniinta in hadda ka hor awowyadood ilaahay intaasoo goob u ciqaabay oo intaasoo yani waxa weeye cadaab la mariyey markay u sheegeen baa waxay yidhahdeen war nimankiinan sharafta sheeganahayo oo magaca sheeganaya waaba niman ileen waxaasii balaayo ka soo daala oo awowiyadiinbaa ileen balaayo qab ahaa weligiinba marka waa lagu dhaleeceeyey marka waxay leeyihiin war nimankan wixii ilaahay idinku ciqaabay hadda ka hor ee idinku xukumay oo idinku xukumay maxaad ugu sheegaysaa si ay idinku xujaystaan oo berrita idin yidhahdaan waryaana sharaf baadad sheegaysaan ilaan dadba ma tihidinba saa laydiin odhan maxaa saa u leedahay taana waa suurtagal oo waa tafsiir kaloo fataxa calaykum bimacnaa qadaa wa xakama oo markaa shayga lagu xukumay wuxuu noqonayaa cuquubaadkii la mariyey fataxa haddaynu ka dhigno furidna waxay noqonaysaa wixii loo macluumaadkii towreed ku yaalla ilahay u furay subxana wa tacala ummadana yani risaaladeeda calaaqada la lahaa saas macna waidaa goortii laquu ay la kulmaan alladiina kuwa aamanuu rumeeyey markay la kulmaan dadka ahlul iimaanka markay la kulmaan munaafiqiintii ahlulkitaabku qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay waxaad rumaysantihiin baan rumaynay waidaa goortii khalaa uu gooni noqdo bacduhum qaarkood ilaa bacdin riwaayadka qaar waxay leeyihiin culimada tafsiirka qaar waxay sheegayaan waxay markay yidhahdaan nebi maxamed inuu nebi yaha waanu qirsanna oo la yidhahdo dee maad raacdaan baa waxay odhanayaan annaga nebi noomahe laakiin carabta buu khaas ku yahay inta ay marka leeyihin war maxaad sirta ugu sheegaysaan intaaba qaar baa culimada saa ku siray waidaa goortii laquu ay la kulmaan aladiina kuwa aamanuu rumeeyey qaaluu waxay odhanayaan aamanaa waan rumaynay waidaa khalaa hadduu goonida waidaa goortii khalaa uu gooni noqdo bacdum qaarkood ilaa bacdin qaarka kale uu la gooni noqdo oo isla cidloobaan iyagu qaaluu waxay odhanayaan kuwii gaalnimadooda caddaystay oon iyagu yani aan iyagu munaafaqaynin kuwaasaa waxay odhanayaan kuwii kale la hadlaya atuxadisuunahum war ma u warramaysaan mu'miniinta atbaacda nebi maxamed miyaad u warramaysaan bimaa shay miyaad u warramaysaan fataxa allahu alle uu furay calaykum dushiina oo macluumaadkii laydin siiyo towreed ku yaalla idinka keligii laydin furo ood ogeydeen liyuxaajuukum si ay xujada idinka helaan oo idinka gar helaan bihi isaga kaasi ay idinka gar helaan bihi kaasi ay idinkula xujaytamaan aad u sheegteen cinda rabbikum rabbigiin agtiisa afalaa tacqiluuna miyaadan caqli lahayn oo wax garanayn maxaad isu xujaynaysaan ood xujanidin xujadiin iyo sirtiina dadka ugu sheegaysaan saasay odhanaya awalaa yaclamuuna miyaydan miyanan ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxay qarsanayaan iyo wamaa shayga yuclinuuna ay muujisanayaan hadday kuwan wax ka qariyeen ma ilahay bay wax ka qarin miyaynan ogeyn hadday wax qariyeen ilahay inaysan waxba ka qarsoonayn awalaa yaclamuuna miyaynan ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu og yahay maa yusiruuna waxa ay qarinayaan iyo wamaa shayga yuclinuuna ay muujisanayaan ama ay muujinayaan hada wabillahi tawfiiq wa sala allahuma wasallam cala nabiyina muxamedin wala alihi wasaxbi wasallam